saakan labayo tobankii markii liqdii aroornimaha yimid anaga hargaysa ilaa saacaddaa diyaaraddii aad soo kelisaa sabataas dowladda federaalka ah wuxuu iga celisay shan saacadood ay iga celisay diyaaraddii oo wax kasta lagu golgoliyey horta intaa ogaada oo maskaxdayna sii geliya dagaal cidiyadirila oo aan fiicnayn ayaa muuqda waxaan ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha adduunka iyo yu n-ka iyo cid walba ogeysiinaya arrinta faragelintaa oo dowladda federaalku nagu haysaa waa araxjab reer galmudug loola jeedo inaannu ka fiirsanno oo aannu kulligeen ogaanno oo aan iska ilaalinno kuwa naloo soo diri doono reer galmudug oo iska ilaaliya kuwa naloo soo diri doono wallaahi waa masaamiin indhaha idinka mudaysa wallaahi masaamiin indhaha idinka mudaysa weeye